bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam rabbi callimna minhuma jahilna wadakirna minhuma nasina darsigeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo sagaalaad min suurati اlanfaal qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu اllaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum wاllahu du lfadl اlcaiim ya ayuha aladiina aamanuu ya ayuha aladiina baa kuu socota kuwa imaanka laga helay in tattaquu اllaha ilahay haddaad ka cabsata yajcal lakum ilaahay idiin yeeleen furqaana kala saarid kala bixin xaqa iyo baadilka waxaa ku kala saadhaan nuur aa xaqa iyo baadilka ku kala gartaan wayajcal lakum waxay ka dhigan tahay aayadda ahayd wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi oo kale wayukafir ilaahay tirtireen cankum xaggiina sayi'aatikum xumaanyaalkiina wayakfir lakum ilaahay idiin dhaafeen idinka astureen wallaahu ilaahayna dulfadli fadli way mid iskale wey fadliga alcaiim wen waasicu lfadli fadligiisu miduu waasac yahay cadiimu lcadaa siismadiisuna waa miday aad u ballaaranta ilaahay waa weliba mishrabama waxay weyn baa ilaahay bixiya ilaahay wax khayr baa badan oo fadliga allahna siiyo waid yamkuru bika aladiina kafaruu wadkur ka sheekee id wakti yamkuru bika ay kuu makri samaynayeen nebi allow adiga aladiina kuwa kafaruu gaaloobay daaru nadu gaalow markay ku shirayeen mu'aamaray samaynayeen mu'aamaro marka shirqool maxay ka hadlayeen liyufbituuka inay ku xidhaan oo ku xabisaan ama aw yaqtuluuka inay ku dilaan hal seef hal mar ku kala gooyaan intay rag badan isku mar ku dhufta inay dhahaan qabaa'il ka socda ow yukhrijuuka inay maka kaa saaraan saddexda arrimood baa la soo jeeso ninkaan maxaan ka samaynaa aan xirno maxaan ka samaynaa aan dilno maxaan ka samaynaa aan waddanka ka saarno wayamkuruuna way makri samaynayeen way makri samaynayaan waxa arrintii baa hadda la sawiraya mubaarac wayamkuru allahu ilaahayna iyaga u makrinayo makri samaynayey wallaahu ilaahayna khayru lmaakiriin weeyaan u fiirsa meeshaan marka waxaa la yidhi niman reer quraysheeda daaru nadwa iskugu yimid arrinta iyagoo ka shirayaan ibliis baa u yimid oo iska soo dhigay ibliiskaas oday weyn oo muuqaalkiis reer nejdi ah oo haybadiisa watabo iska soo dhig uu soo dhexgalay shirki dalaq waxay ku dhaheen manaanta war maxaa ahay ninkaana dhex yimi muxuu aha sheekhu min alcarabi nin oday reer carbeeda inaad shiraysaan baan maqal waxaan dacayba yidhi inaan shirka ka soo qayb galo inaana idinkala maqnaa naseexadayda iyo taladayda da' baan ahay baa meesha ugu waxay dhaheen haye soo dhawow soo gal uu soo gala wuxuu yidhaha ha laga hadlo ninkan maxamedo bal arrintiisa nin baa marka wuxuu yidhi waa xiraynaa xardaan ku xirxiraynaa ilaa uu ka dhimanayo madaxaha ku furto ilaa uu ka dhinto markaasaa odaygi waa qayliyey shaydaanku weeyo halkaasuu shirki ka dhawaaqo wallaahi maa hadaa lakum bira'yin buuri inaadan tala keenin warnaga aamus waxaas tala maaha haddii ninkaan la xiro dadka raacsan baa soo boodaya u dhow inay soo fakiyaan xargay ka fujinaya nin kalaa hadle wuxuu yidhi anu waxaan qabaa in muxamed laga saaro dhulkan aan ka raaxaysano gobolladaa kale ha loo qaxiyo dib dambe halkaasayno kaga harsan odaygii waa soo bood maa haadaa lakum biraayi bur tala idin anfacaysa tan maaha buur warma weydnaan aan bir alam tarow xalaawata qowlihi ninka hadal macaankiisa wa dalaaqata lisaanihi carab furnaantiisa balaaqada ilaahaysi carab furnaanta hadal macaanka wa akhdihi lqulub qalbiyada siduu u soo qabsanayo bixadiidihi sheekadiisa markuu warramayo magnad buu saata ku dhow usoo qabsanaya isagaa saas dadkao dhan qalbigooda u soo qabsanaya wallaahi wuxuu yidhi haddaad saas samaysaanoo dhul kale u qaxisaan carabta kale oo dhan buu soo dumaya intoo soo ka soo dhaadiciyo arrinta u wato idinkaa la weerar laydinku soo qaaday hadhow dhulkaa laydinka saaraya odayaashiinana waa la laynaya wallaahi waa run bay dhahay arrin kale keenayo ra'yin kayr haadaa tala kalaa laydinka baahan yahay taladu idinka idin taalo laakiin wixii khaldan baan ka saxaya wuu leeyahay waa shaydaan waa balaayan baa waxay dhahaan jerman shirkaasu ah macnaha ninku hagayay iska cala kala maamulaysa markaasaa abujahal baa kacay wallaahi wuu yidhi anugu tala idin sheegay ma araa kayro tala kalana ma hayo war maxayt kolay dhaaratay wuxuu yidhi qabiilad kasta waxaan ka soo qabanaynaa hulaaman shaaban jalda nin dhallinyaraayo xoog leh nin kastana seef saarin ah oo xiidho ah saa u kala goynayso qofka baan u dhiibaynaa way ku dhufanayaan buu yidhi hal mar nimankan uu ka dhashay maxamedna hadhow magba inay qaataan waa khas waa ku khasbayn boqol nin baa ninka dishay lama dagaalami karaan innana waa ka raaxaysanana dhibtiisa halkaas ku harasa xoolahana waa la bixinaya waa qaydiyey ninka halkaas ka dhawaaqay liif haadaa wallaahi arra'yu wey tala wataas wey warkaa ha lagu habsan taladaa ma ujeedaa talada ha lagu soo kufiyey shirka taasuu ka hambariyey wuxuu yidhi taladaas ha la qabsado ninkaa dhiiggiisa qabaayil dhan buu ku kala yaac reer beni haashima qabiilo kasta lalama dagaalami karaa diyanay aqbalaya talada wataas wey jibriil baa yimi horta arrinta shirka waa dhammaaday sidaa lagu kala tagaalaya ragga alla diyaarsha dulila jibriil baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam arrintii buu u sheegay shirkii iyo xogtii ilaa wayamkuruuna wayamkurullah wallahu khayru maakiriina waa meesha laygu tushanayso rabbi ma joogin weligaa maqashay haa rabbi baa meesha haddee maxay ogyihiin iyagu jibriil markuu arrinta xogta siiyey wuxuu ku yidhi meesha caawa seexan lahayd ha seexan nebi maxamedow hijirooda tag ka bax magaalada aayaddu hadda suuradda madaniga ku ahayd waagii wixii dhacay baan lagumana sheeganaya markay arrintu saa ahayd oo sidaa ahayd oo sidaa ahayd oo sidaa ahayd haddii la yidhahdo suuraddo dhan waa xagga de waa madani haddii la yidhahdo ayadaan dee arrin maka ka dhacday qur-aankii miyadu madiine la tegay inay ka sheekayso de wax diidaya ma jiraan sidii baa lagu bedelsay ayada sida cali meeshay seexday nebigu inta ku soo baxay yaasiinka ilaa sudan akriyo ciid saas madaxyadooda mid kasta ugu shubo hadhowtii nebigoo tegay ay maaragtay say waardii guriga waaya meel daloosho uga fiirinayeen lahayn wakaa ilaa meesha waxay ujeedaan waa sayid cali ay markii dambe nin wuxuu yidhi wallaahi maxaa meesha ka soosan maxamed baan ku wargeysanna oo saakii maxamed haddeer hor madaxiina maraya weliba ciidda madaxiisa kaga shubayey see ku dhici karaa ninkasta madaxiisa usaayan mise ciid baa saaray hurdaa ku wada dhacdayen kaarka soo soco marka waid yamkuru bika aladiina kafaruu sidaasay ku timid baa lii waidaa tutlaa markaan akrina calayhim dushooda aayaatuna aayadaha naga qaaluu waxay odhanayaan qad samicnaa waa maqalna waa waa maqlaynaa warkaa sheegaysa walow nashaau haddaan noo doonno lnaquulnaa waanu ku qawli lahayd mila haadaa kanoo kale annaguba kanoo kale waa keeni karnaa waa maxay ummadihii hore iyo xisooyinkoodii taarikhanta ka soo qorno waa qur-aan waa dhihi karnaa adigana waxaad ummadihi horean nooga sheekaynaysaa soo maa laqulnaa mila haadaa annaba kanoo kale waa sheegi karnaa in haadaa maa haadaa warka aad noola timid maaha bay dheheen ilaa saadirul awaliina kuwii hore beenahoodii iyo quraafaadkoodii iyo abaadiishoodii mooyaane sidaasay ku hadli jira shayinku waa dherdheryiin laakiin waktigaa ka kooban waid qaalu lahum waxaa kaloo ka shekaysaa id waqti waid qaaluu markay dhaheen allahuma allahy in kaana hadduu yahay haadaa kan qur-aankan huwa isagu alxaqa xaq oo min cindika ka ahaaday ama min cindika xaalo ka ahaaday ilaahayow hadduu qur-aan xaq xaggaaga laga soo dejiye yahay fa amdir roobee bay dhaheen calaynaa dushageeda xijaaratan dhagaxyo min asamaa'i cirf dhagaxyo dhagaxyo lagu arjun waxaa maxamed mudaba hadduu xaq yahay qur-aankan dhagaxyaba nala dhac roob dhagaxyo rooba nala dhac aw intina ama noola inuu bicadaabin aliimin ama cadaab xanuun badan alla jaahilnimo ku jira badanaada madax tiirintooda badan waxay ahayd ilaahu hadduu xaq yahay fahdinaa lahu ilahu lagu hanuuni inay dhahaan ee hadduuba xaq iyo sax yahay dhagax nala dhac hanala arjuno bay dhaheen waafiqnaa baa laheen dha ilaahuna waafaji raacidiisa markaasi ciqaabka iyo cadaab bayba degdegsanayaam arrintoodu sidaas waxaa la yidhi mucaawiya nin reer saba ah saba wuxuu yidhi alla qoomkaada maxaa ka jaahil badan markay haweeney madaxnimada u dhiibteen haweenkiina waa waa weeye hawlaha hawlaha qaar bay qaban karaan laakiin hawlahaasa qaban kara in loo ay doonaan ama loo dhiibo maaha in badan oo ay qaban karaanna waa jiraan sharciguna wuu kulyahay alla qoomkaadu jaahilsanaayo markay boqoradeen gabadhaas ninkii reer saba wuxuu yidhi qoonkayga waxaa ka jaahil badan mucaawiya qoonkaada quraysheed markay nebi maxamed ku dhaheen calayhi salatu wasalaam markuu xaqa ugu yeeray allaahuma in kaana haadaa huwa alxaqa min cindika faamdir calaynaa xijaarata min asamaa bal markay hadalkaa lahaayeen oo aysan dhihin buu yidhi walam yaquula aysan dhihin in kaana haadaa huwa alxaq min cindika fahdina ilayh markaysan dhihin alleela kuwaasaa ka liibsa kuwa gabadha doortay mucaawiya waa ams hadday qisada sugnaata saas soo rareeya waaxidu waa wuu tafsiirkiisa ku sheegaya tafsir tafsir wasiid nin ku jiraa bacfi lagu sheegaya nimankaasna sidaas bay dheheen ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana allahu ilaahay muusan hanin liyucadibahum mid cadaabaya walxaal anta aduu nebi allow fiihim iyaga dhexdoodaa joogta nebi maxamedow adoo dhex jooga ilaahay ma cadaabay cadaabka ay hadda leeyihiin la soo dejiyo hala soo dedejiyo hala keeno nebiga dartiisa adooba dhex ku dhex sugan karaamayna adiga lagu karaamaynayo maba lagu soo dejinayo maba la cadaabayo ummadba lama cadaabayadoo nebigoodu weli ku dhex jiro cadaab jiridgoyna wey mid labaad wamaa kaana allah ilaahay muusan ahayn mucadibahum mid cadaabaya walxaal hum iyagu istakfiruun istikfaarsanaya magaala istikfaarsanaysa wahum yastakfiruuna ma fahamteen wama wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun iyagoo istikfaarsanaya waxa weeye kuwii mu'miniinta ahaa oo ducafada ahaa ee la taag daraysanayey ee maka joogay oo gaalada ku dhex jiray intay ku dhex jiraan istikfaarsanayaan mu'miniintaasna markaasna la cadaabi maayo ama si guudba intaa mu'miniinta hadda istikfaarsanayaan iyo markii nabigu dhex jooga waa laba ammaan nabigu markuu dhex joogan ammaan waa in cadaabkaas dhaco istikfaartuna waa ammaankii labaad wey istikfaarta inuu badiyo wey si yamaan ramadaanka iyo waqtiga hadda aan marayno sharafta badan wamaa maxaybaa lahu mubtadiya khabar wamaa ayu shayin lahu war maxaa u ahaadayo allaa yucadibahum allahu ilaahaysan u cadaabay maxaa u ahaadayo aan loo cadaabay iyagoo balaayadan ku sugan walxaal hum iyagu yasuduuna ay ka celinayaan dadka ka duudayaan cani masjid alxaraam masaajidka xurmada lahaa masjid xaraam hadda waa meel ilaahay sharfay wey almasjid alxaraam war masaajidka xurmada lahaa iyagoo dadka ka celinaya masaajidka ballaaran wey oo nebiga xudaybiye calayhi salatu wasalaam cumradii waa iyaga ka hor istaagay inay magaalada maka ka hijroodaan nebiga asxaabtuna waa iyagii kalifay wamaa kaanuu gaaladu maysan ahaanin awliyaa'ahu masaajidkaas awliyadiisa hu damiirka haddaan u celina masaajidka masaajidka kuwa awliyadiisa ah gaaladu ma aha kuwan kaloo maqdis iyo masjidul aqsa iyo balaayada wadana waa sidaasoo kale waa mujrimiin gaaladaas lagu salladayo muslimiintana lagu imtixaamayo wamaa kaanuu awliyaah in awliyaa'ahu maa awliyaa'ahu masaajidka awliyadiisu ma ahaanin damiirka meelo kalena waa loo ceshaaya ila almuttaquun kuwa ilahay ka cabsada mooyaane ehelkiisu ehelka u ah waa qofkii baari ah taqin ah walaakina akarahum iyagu badankooda laa yaclamuuna ma oga jaahiliin wey waxba ma og wax iska dhahaya naxnu wulaatu lbeyt wlxaram xaramka iyo guriga beytka iyo annaga dadka maamulnaana qofkaan doonaan ka celinayna kaan doonaan soo gelinayna cadaabkii jiridgoynta way mutaysteene laakiin haddee arrimaha la soo sheego horaa looga jooji istikfaarka muslimiinta iyo nebiga dhexjoogidiisa calayhi salaatu wasalaam wamaa kaana salaatuhum kuwan gaaladaa salaadoodu maahan cibaadadii waxbay la imaan jireen baatila isnaan baa meesha u dhowrnay saddex boqol iyo lixdan sana maalmaha dee sanadku amis labayo tobanka bilood maalmaha sanadkay ku jaangooyeen qiyaastii midba maalin buu ilaah yahay bay leeyihin oo hawlaha kala dabiraya kala maamulaya mid kuma wada filneen ayaga yidhi ajcalal aalaata ilaahan waaxid ma intii ilaah jira tirada badneed hal xaba ka dhig xamadow waxaase meesha soo dhoobeen wada madaxa kuursano balaayada ah isna waa waxaad moodaysa inuu kufiiranaya kumana jeedaan aynu soo marayn waxaase meesha soo dhigan markaasay dhahayaan waa tukanayna ilahay wuxuu yidhi salaadoodu maha cinda albeyt guriga ilahay agtiisa ilaa muko'an iyo wa tasdiyatan mooyaane labadaa unbay samaynayaan wax kaloo ay salaadoodu tahay ma jidho weyn salaadoodu waa ilaa mukaa'an wa tasdiyatan wax ay meesha ku hayaan waa intaas almukaa waa maxa mukaan asafiir baa la yidhahdaa waa foori iyo wa tasdiyatan tasfiiq sacda dhabash foori waa noocye mid gacnaha carruurtay saa inta dhahaan magac bay lahayd sidaas inta gacnaha sidaa la soo yidhaahdo halkaas afka la saaro saas looga qaylsiiyo middaas weeyaan middaas marka meeshay tukan lahaayeen waxaasay fooridaasi bilaabayaan iyo watasiyatan sacba dhabash iyo garaac sacbada garaacaya ilaahay wuxuu fadqul cadaab cadaabka dhedhamiy cadaabka hadda kii aakhira mali lama gaarinayo cadaab alqatli walasl qafaalasho arrintu waa bedere iyo layn cadaabkeeda dhedhamiy bimaa bisabab maa kuntum ma ahayd tideen takfuruuna kuwa kufriya sababay kufri ku weyn in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yunfiquuna amwaalahum xoolahooday bixinayaan gaalada xoolay bixiyaan ugo muxuu bixinaya u fiirsada liyasudduu inay dadka ka duwaan can sabiili illahi ilahi weydiis diinul islaamka intaa la dagaalaya meesha diinta islaamka lagu barto in la qurxiyo ma rabaan in la sharfo ma rabaan in wax lagu bixiyo ma rabaan magaaladana laga sheegaya kuwa yiraana waxbaa idiin qabna maxaa idiin qabna war dugsigan qur-aanka noogu dhis ama halkaan waxoogaa noogu xeeg ama anagu arrimaha diinta islaamka waxba kuma darno waxba ku dari mayno marka xoolaha maxay ku bixinayaan diinta inay dadka ka joojiyaan iyo nebi maxamed inay la dagaalaan calayhi salaatu salaam ilaa ay caruuraha meelaha dhigta ay waxyaalaha ka keenayaan ama wax macaan iyo wax kalaaro kale dhahayaan kanaa waa ciisoo kale qaado ha waxaas iyadii waa kirishtan mo waxaa dadkii rabaa inay dhumiyaan ha ilmahan yareesan kee rabtaa labadan ninac ama labadan waxu macaan ciise maxamed ha ciise isi ha ilmahan waxba garanaya miskiinkaa wey ciisaa fiican ciisaan rab ciise waa fiican yahay waa nebi ilaahay innagaa rumaysan nebigeeni wey ha cabdullaahi wa rasuulu wey laakiin ilaah maaha wiil ilaah maaha ya nebi maxamed baa ka dambeeyey kana fadli badan calayhi salatu wasalaam nebi ciise waana imaan doonaa diintii nebi maxamed boonaana kusii dhaqi doonaa soo degi doonaa weli waa nool innaga muslimiinta wanaaggeeda iyo cadaaladdeeda annaga ambiyada ilahay ma kala dorisanayno ya kullun aamana billahi malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi kulli annaga waa rumayn kulligood waa jiraan baan leenahay kulligood waa raacsan laakiin iyagu ku way kuway diidayaan diinahan kale adduunkas kuway diidayaan yahuudi kuwaysan ogolan kirishanka kuwaysan ogolan u fiirso xoolaha waxay ku bixinayaan inay diinka ilaahay dadka ka hor istaagaan ilaahay muxuu yidhi isagaa abuuro ka warqabay mog liyasuddu can sabiilah fasayunfiquuna soo maa wayna bixin doonaan xoolaha dibna dibna xoolay ka bixin doonaan uma takuunu waxay noqon doontaa calayhim dushooda xasratan qoomamo xoolahaas way qoomamoon doonaan ujeedkoodana ma gaari doonaan oo nuurka ilaahay inay damiyaan uma suuroobayso kalimatul kufri inay kor noqoto koonka ma suuroobayso in xaqa laga adkaado ma suuroobayso xoolihiina waa dhumayaan waa khasaare waxaas adduunka dawlada la dhisaya wax la dooranay waxla waxaynay balaayaysaa ugu wada fataaya gaalana ilaahay hanaga kaafi sharkooda waa mushkilad socoto wey xoolahaa saas u faraqaya dowladaha iyo duum baa lagu kala duminaya waladiina kuwa uma yuqlabuuna sooma uma yuqlabuuna waa laga adkaan doona waa laga qaali noqon doona kataba allahu laqliban ana warasulo wey waladiina kuwa kafaruu gaaloobay ilaa jahannama jahannama xaggeeda oo keliya waa yuxsharuuna loo soo shirinaya meel kale iyo waddo kale ay mari doonaan intib jahanamaa loo soo xashirinaya culimada qaar baa ku fasiray fasayunfiquunaha way bixin doonaan macnaha waa ogaan doonaan xoolahay bixiyeen ciribta ay ka dhaxlaan sidaan maxaa loo samey liyamiiza halkaa ku liyamiiza allahu ilaahay inuu kala saaro inuu saaro dhe alkhabiisa kan xun oo gaalka ah min adayibi kan wanaagsan ee muuminka ah wayajcala alkhabiisa kan xun ilaahay inuu yeelo bacdahu barkiisa calaa bacdin barka kala dush gaalado gaalaa la dul saaraya fayurkumahu ilaahay waa iskorkorsiinayaa jamiican calayhim dhammaan mutaraakib wax isdul saar saaran baa laga dhigaya sida hadda raashinka loo raseeyo kale maaha ulaaika kuwaas marka fayajcaluhuna fii jahannam markii la raseeyana meel ay ka nafisaan male jahannama dhexdeedaa la yeelaya fayajcaluhu fii jahannam ulaaika kuwaas hum iyaga unba alkhasiruun kuwa khasaareen qul waxaa dhahdaa nabi allow liladiina kafaruu kuwa gaaloobay waxaa u dhahdaa in yantahuu hadday ka haraan gaalnimada iyo nebi maxamed la dagaalankiisa yuqfar lahum loo dhaafeen maa qad salafa wixii hormaray gaalka hadda sida jannada ugu dhowda hadduu hal martaa tawxiidka ugu dhawaaqo bes wax loo hayso waxa wax dhumaanayaan wax laynayaan kharibayaan waxba looma hayso kaba looma hayso yuqfar lahum maa qad salaf wain yacuuduu hadday u noqdaan faqad madad waxaa tagtay sunnatu lawaliina kuwii hore sunnadoodu waa tagtay hadday nebiga dagaal la ku qaadaan mar dambe sunnatul awaliin waa tagta waama ummadihii hore mukalimiintii sidii loo halaagay baa loo halaagaya waqaatiluuhum nabi allow la dagaa waqaatiluuhum la dagaalama muuminiinay gaalada xataa laa takuuna fitnatun ilaa aan fitna iyo shirki iyo gaalnimo ka ahaanin dhulka dushiisa mu'min ilaa aan diintiisa laga fidnaynayn qofkasta kalsooni ilaahay ku caabuday oo wayakuuna diinu xataa yakuuna diinu diinku ilaah ka ahaanayo kulluhu dhammaanteed lilaahi ilaahi diinaha kale intay ka joogsanaan diinulislaamka kaliya ilaah ka baaqi noqonayo waa xadiidkii ahaayoo kale umuurta an uqaatila naas xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah fain intaw hadday joogsadaan fa ina allaha ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan basiir weeyaan ilaahay mid basiira arkaya wain tawallow hadday jeensadaanna oy reebtoomi waayaan gaalnimadii kusii socdaan iimaankii ka jeensadaan faaclamuu waxaad ogaataan mu'miniinay anna allaha ilaahay mowlaakum idinka mowlihiinna iyo naasirkiinna inuu yahay ilaahay midka muciinkiinna idinka iyaga idinka kaalmaynaya inuu yahay ilaahay markaa nasrigiisa iyo wilaayadiisa kaalmihiisa ku kalsoonaada gaalada iyo collaytankeedana ha u aabayeel ha u aabayeelinnina weeyaan in allaha mawlaana nicma waxaa nicmo lahaaday nicma almawlaa mawla ayaa nicmo lahaaday nicma almawlaa waa ilaahay nicma mawlaakum alla mawlihiinaa nicmo lahaaday ilaa ciddii yaa ka weli yeelata ilaahay ma dayace nicma almawlaa ilah mawla noo dheh yaa mawlaana yaa nicma almawlaa wa yaa nicma alnasiir wa yaa nicma almujiib nicma almawlaa wa nicma alnasiir wa nicma waxaa nicmo lahaaday annasiiru mid nasiir oo kaalmaynaya idinka idin kaalmaynaya maxaa yeelay waa midaan laga qaalib noqonay yaa laa yuqlabu man nasarahu allahu dheh qofku ilaahay u hiiliya lagama adkaabo nicma almawlaa wa nicma alnasiir ilaahay ciddou mawlo u yahay iyo cidda ilaahay u hiiliyo ciddaas cid ka gacan saraysaaye ma jiro weeyaan nicma almawlaa wa nicma nasiir waxaa korkeenna ka dul socda innagoo inaan waxba ka ogeyn waa waxa dee waxbaa iska socda ilaahay waxaan weydiisanaynaa marka isagaa mawlaheenna isagaa nasiirkeennaae wax wanaagsan ilaahay inoo siiyo oo wax wanaagsan ilaahay inoo dooro oo khilaafka iyo fitanta iyo abaarta iyo cudurkaba ilaahay muslimiinta dhammaantood ka dulqaado dalkeennana dowlad wanaagsan oo daacada diinta iyo dalkay dadka anfacda ilaahay ha u dooro ilaahay ha ku hanuuso qalbigooda iyo codkooda oo meel wanaagsan alla hawjihey isaga awoodla yaa n allaa yaxuulu bayna almari wa qalbi waxa weeye wax wanaagsan ilaahay ha ku hanuun waxa xunna allaha ka sarfiyo aayad hore aan soo marnay waxaa laga qaadanayaa wamaa kaana salaatu cinda albeyti ilaa mukaan wa kasiya tacbiirkaas waxaa dhaha bila ta'amulu usluubka qur-aanka cajiib tasfiiqaas tasfiir iyo tasfiir foori iyo sacbadhabashadaas meeshii salaadii la rabay guriga ilaahay agtiisa kacbada in lagu guto bay waxay sameeyeen sida xayawaankii xoolihii o kale ama macnaha cibaadadaba garanay xurmada guriga ilaahay aan garanay saasoo kale noqdo markaas waa ninkii qaa'ilkahay oo yidhi oo kale taxiyatu baynihim darbun wajiicu taxiyada iyo dhexdoodaay waa garac islayn xanuun badan aayad kaloo aan soo marnay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum sida xaafid ibnu kasiir uu ka soo raraya can abi saciid bin almucalla wuxuu yidhi saxaabigaasi waxaan ku tukanayey salaad baan tukanayy nebigaa soo maray calayh salatu salaam nebigu waa ii yeeray uma imaan ilaan salaaddii dhammaystay markaan dhamaystay baan u imi wuxuu yidhi nebigu maa manacaka an taatiyani inaa ii timaado markaan kuu yeeray maxaa kuu diiday ma waan ilaahay dhihin baaya nebigu yidhi alam yaqul illahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu ajiiba lilaahi walirasuul idaa dacab limaa yuxiib warindha rasuulku hadduu idiin yeero u taga ajiiba soo ilaahay ma dhihin waxaa garanaysaa nebiga aduu salaa ku jira haddii lagu yeero horaa uga tegay nebigu wuxuu yidhi waxaan ku barayaa acwama suuratin fi lqur'aan suuradda qur-aanka ugu weyn ugu weynaanta badan intayna masaajidka ka bixin haye baan nebigii baan raac markaan sii baxaynay markaasaan nabiga u sheegay waxaan nabi allow soo taa tiri suuraddaas ku baraya markaasuu nebigu wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina suuradda la yidhahda faatixada ah hiya sabcu lmahaaniin waa toddobada soo noqnoqda huwa alqur'aan alcadiim alladii uutiitu waa qur-aanka uu ilaahay leysiiyey tafsiirka macnaha hadii la raaco buhaariguna waa warinaya xadiidka darsigan intaas ku yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam sawaab iyo maqra maqran ku khatimaynaa maanta maqra maqra min alqur'aan